Qof walba oo caafimaad qaba, marka uu sariir ku soo urursado oo xaaladdiisa caafimaad noqoto mid hooseysa, waxa uu aad u jecel yahay in halka xaaladdiisa caafimaad wax looga qaban karo la geeyo. Kani waa Aabbe Muuse. Waxa uu la xanuunsan yahay xanuunka kelyaha oo waxaa fadhiisteen kelyihiisa. Waxaa usbuucii dhowr jeer lagu dhaqaa isbitaal ku yaala magaalada Wajeer. Ma awoodo inuu isbitaallada waaweyn tago, iskaba daa keliya uu iibsado. Aabbahani oo ah qof danyar ah, sidoo kaleetana la ildaran xanuunka hayo, ayaa waxa uu si naxariis leh ummadda Islaamka ee qeyrka jecel uga codsanayaa in ay ka caawiyaan sidii xaaladdiisa caafimaad lagula tacaali lahaa oo kelyo loogu heli lahaa. Waxa uu muddo saaran yahay sariirtani, ma kici karo oo haddii aysan qalabkan ku xirnayn noloshiisa ma shaqayn karto kelyaha. Waxaa mar bannaanka loo soo saarayaa dhiiggiisa, haddana dib loogu celinayaa iyaga oo la safeeyay si uun wax yar oo kaalmaatiha uu helo. Aabbahani waa uu xamili la'yahay xanuunkan intan la eg oo muddadah uu la xanuunsan yahay sariirtana la saaran yahay. Haddaba waxa uu inaga codsanayaa inaynu ka caawinno sidii xaaladdiisa caafimaad. Ilaah baa wax caafiyey aynu ugu dadaali lahayn. Cid walba oo awoodda inay aabbahani wax ku tarto ama ka garab siiso sidii xaalkiisa caafimaad wax looga qaban lahaa.
ani waxaa lidhahaa muuse qaasim cabdi aa lidhahaa waxaan ka mid ahay dadka oo bukaanka la nool afar sana aan jiraday kelyaha xanuuni nairobi aan aaday nairobi aa dhaqad liigu bilaabay kelyaha xanuunhaya kelyaha abar aa lidhahaa waa li dhaqaa hadda iyo maalintii hadda dhexdeeda waa lii dhaqaa waqti dheer baa igu noqotay hadda laciifaan sii noqon hayaa hadda waxaan u baahanaa muslimiinta iyo dadka biniaadanka oo dhan dadka dibadiisa iyo dalka iyo madaxda dhanba inay gargaar lii sameeyaan oon keliya badasha aan rabaa alxamdulilah rabaa ilaahay hain garab gala waxaan aad iyo aad u codsanayaa inay wax lii qabto oo dadka dalka iyo dalka dibadiisa iyo madaxda wajeer iyo meel kasta adduunka meel joogaba inay wax liigu qabtaan rabaa waa socon waayo dhaqada xel waa noqon wayday laciifaan sii noqon hayaa sida awdeed waxaan u codsaday ina kelilii badel marka hadda meesha u imaaday ina kelili badel anuu rabaa lacag in lii aruuriyaan rabaa insha allah bidnillahi kariim in lacag lii aruuriyo aad iyo aad lii saacday oo aad iyo aad lii garab gala ayaan u baahana marka inay lacag lii aruuriyo dadka dalka iyo dibadiisa iyo madaxda meel ay joogaanba inay lacag iigu soo aruuriyaan rabaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu si xaaladda caafimaad ee aabba muuse qaasim aynu wax uga qabanno ilaah ayaa wax caafiye balse dadaal baa laysdhaafaye fadlan waxaad la xiriiri kartaa nambarka ah eber toddobo saddex iyo toban lixdan iyo kow siddeetan iyo sagaal siddeetan iyo siddeed zero seven thirteen sixty one eighty nine eighty eight baybil nambarka laba afar toddobo laba afar toddobo two four seven two four seven accounti nambarka lix hal siddeed sagaal siddeed siddeed six one eight nine eight eight